asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo qodobada saaka ugu waaweyn waxaa ka mid ah maamulka jubbaland oo madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ugu baaqahay inuu gacantooda ku soo celiyo gobolka gaduud taliska booliiska maamulka galmudug oo soo saaray liiska ku dhowaad afartan qof oo iskugu jira saraakiil hogaamiyaasha ururka ahlusunna waljamaaca kuwaas oo loo heeso hurinta dagaalkii ka dhacay dhuusan mareeb madaxweynaha la doortay ee soomaaliya oo kulan la qaatay qaar ka mid ah waa markaasi musharaxiintii xilka madaxweynaha ee dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo fariir muhiima u diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud kana hadlay doorashadii ka dhacday dalka wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn xukuumadda ukrein oo wadda dadaallo magaalada maribuli ay ugu soo saarayso askar weli halkaas ku godoonsan iyo turkiga oo weli si adag u diidan in dalalka fiinland iyo swiden ay ku jiraan gaashaanbuurta neto
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo arbaca taariikhdan waxa ay ku beegan tahay saddeed tobanka bisha may laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo faah-faahsan haddii aanu ku bilowno maamulka jubbaland ayaa madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ugu baaqay in ay gacantooda kusoo celiyaan gobolka gado oo iminka aysan maamulin islamarkaana si toos ah markaas ay uga adaal qaadan jireen ama markaas ay uga amar qaadan jireen madaxdii hore ee dalka ama dowladdii ka horreysay maamulka jubbaland waxa ay sheegay in madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay ka rajeynayaan inuu gacantooda jubbaland dib ugu soo celiyo maamulka gobolka gado ee koonfurta soomaaliya wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka jubbaland suleymaan maxamed maxamuud oo b b c da la hadlay ayaa sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ka rajeynayaan inuu xal u helo horinta amaarinta gobolka gado dowladdii madaxweynihii hore ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo maamulka jubbaland ayaa saddexdii sane ee u dambeysay waxa ay isku hayeen maamulka gobolkaasi gedo wuxa uu marka hore wasiirka soo dhaweeyey doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoona markaa sheegay in uu markaa halkaasi ciidamada joogana ay ahaan doonaan oo kuwa markaa sida saxda ee uga adeega maamulka jubbaland ka amar qaataa waa kan wasiirka warfaafinta maamulka jubbaland oo arrintaasi ka hadlayay mar horta waxaan u hambaliyeynayaa madaxweynaha cusub oo la doortay xasan sheekh maxamuud inuu u fududeeyo xilka loo doortay waa horumar la taaban karo waddanku wuxuu ku jiray hubinta la-aan dhinaca siyaasadda ah sidaas la-aaligeed waxaan u aragnaa in maxaa tiraa laga baxay hubinta la-aanta ka jirtay dowladda soomaaliya in hadda maxaa tiraa dowladdu ay madaxweyne yeelatay ayaan u aragnaa dowladda waxaan ka rajaynaynaa horumar iyo baraare madaxweyne xasan sheekh sidaad la socotidba wuxuu waddanka soo xukumi jiray labadii kun iyo labaiyo tobankii ilaa toddobayo tobankii uu gaarsiiyey heer doorasho oo si xora ayuu ku wareejiyey madaxweynaha hadda xilka uu ku wareejiyey ee hadda uu kala wareegay sidaas laalige waa nin nabadoon ah waa nin og dhibaatada ka jirta soomaaliya waxaan isleenahay khilaafaadkii hore iyo boogihii hore dowladdii hore uu hogaaminayay maxamed cabdulaahi farmaajo oo u geystay maxaa tidhahda maamul goboleedyada sida maxaa tidhahda maamul goboleedka jubbaland oo kale oo uu cunuqabateyn saaray dhinaca diblomaadka dhinaca maxaa tidhahda caafimaadka dhinaca waxbarashada dhinaca bajet saboodka awar ay dowladdu siin jirtay maxaa tira maamul goboleedyada dhammaan uu naga xayiray taas waxaan u aragnaa inuu tallaabo fiican qaadi doono wadahadal iyo maxaa tira maamul goboleedyada hadda hadda uu bilaabay inuu maamul goboleedyada la shiro madaxda maamul goboleedyada sidaas laaligan in horumar iyo maxaa tidhahda iyo odaynimo iyo nabadoonnimo uu samayn doono dhibaatadii jiray dadka jubbaland iyo maamul goboleedyadu ay qabeenba dhammaan laga bogsoon doonaan rajaynayna waa run dowladdii hore maxaa cabdulaahi farmaajo gobolka gobedo waxay ku howlgeysay ciidan aada u fara badan taasoo ay ku marmarsoonayeen inay xuduudda ilaalinayaan oo maxaa tidhahdaa cadowga dowladda kenya ayna la dagaalamayaan taas ma aha waxay la dagaalamayeen maamulka jira ee dastuuriga ah ee dowlad goboleedka jubbaland taasoo salka ku haysa inuu maamulka jubbaland ay maxaa tidhahdaa saddexda gobol labada gobol oo ay xukunto saddexda gobol ay xukunto siiba labada gobol gedo uu ka jaro maxaa tidhahdaa maamulka dastuuriga ee jubbaland isagoo salka ku hay doonaya in ma doorashada lix iyo tobanka kursi ka jira uu meeshuu doono geysto taasna way u suurtageli weyday in badan baan ka hadalnay maamul goboleedka jubbaland annagoo ah in aysan gedo ay ka tirsan tahay maamul goboleedka jubbaland maamulka lagu lagu sameeyey oo ka hor laga xukumo nimanka la yidhaha nisa ee villa hargeysa laga xukumo sidaas laaligeed maamulkaas uu aysan ahayn maamul jira sharci aan ahayn sidaas laaligeed taasu hadda waa dhib fara badan bay samaysay hadda waxaan ka rajaynaya dowladda cusub inay qaabkaas wax ka bedesho oo maamulka sharciga sida sharciga ay kusoo celiso maxaa tiraa dowlad goboleedka jubbaland wadahadal iyo dib heshiisiin dowladda jubbaland iyo maxaa tirahdaa dowladda cusubna ay samayn doonto
kaas waxaa wasiirka warfaafinta maamulka jubbaland oo b b c da la hadlayay isla markaana ka rajiyay madaxweyne xasan sheikh in markaa maamulka gobolka gado ay gacantooda dib ugu soo celiyaan taliska booliiska galmudug ayaa soo saaray liiska soddon iyo lix qof oo lagu raad joogo kuwaas oo loo haysto horinta dagaalkii ay arosuno ay kusoo qaaday dhuusa mareeb dadkan waxaa ku jira sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxa xukuumadda oo markaasi ahlu sunna hogaankooda ah iyo sidoo kalenta saraakiil sarsare madaxa howlgalada booliiska ee soomaaliya ee ka howlgala galmudug dhamma nuur cilmi maxamed warbaahinta u akhriyay bayaanka kasoo baxay taliska booliiska ayaa soo bandhigay sawirada dadka la doondoonayo dadka lasoo bandhigay ee lagu raad joogo ayaa ayuu sheegay tiri nuur cilmi in ay markaas ay ku dhumaaleysanayaan deegaano ka tirsan galmudug isaguna bulshada reer galmudug ka codsaday in dadka ku jira liiskan ay booliiska lasoo wadaagaan goobaha ay ku dhumaaleysanayaan si sharciga loo horkeeno waxa uuna yidhi
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan rabnaa caaway taariikhdu ku beegan tahay toddobiyo tobankii bishii shanaad laba kun labaatan iyo labo inaan halkan kusoo gudbino war-saxaafadeed ka soo baxay ciidanka booliiska dowlad goboleedka galmudug sidaana u qoran rif lamber x t slash b slash c b slash g m slash siro siro konton iyo sideed slash laba kun labaatan iyo labo galmudug dhuusamareeb taariikhda toban iyo toddobadii bishii shanaad laba kun labaatan iyo labo war saxaafadeed ugu horeyn waxaan halkan kaga tacsiyeynaynaa khasaarihii kala gedisnaa ee ka dhacay weerarkii ay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ku soo qaadeen urur diimeedka sufo oo isugu jiray dhimasho dhaawac burbur hantiyadeed iyo barakac dadweyne urur diimeedka sufo ayaa weerar aan loo meeldiyin ku soo qaaday caasimadda galmudug ee dhusmareeb taariikh saddex iyo tobankii bishii shanaad laba kun labaatan iyo labo maalinimadii jimcaha ahayd waxaana si hagar la-aan ah uga hortego uga difaacay ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowladda waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ciidan iyo mid shacab burbur hantiyadeed iyo barakac dadweyne waxaana ay ciidamada qaranku wadeen maalmihii lasoo dhaafay howlgallo lagu baacsanayo haraadigii kooxda sufo ee ku soo duushay caasimadda galmudug ee dhusmareeb waxaa maanta lasoo gebangabeeyey wejigii koowaad ee howlgalkii ka dhanka ahaay kooxdaasi waxaa sidoo kale bilaabanaya wejigii labaad oo ahaa ciribtirka iyo baacsiga haraadiga kooxda sufo oo la tuhunsan yahay in ay jiraan xubno ka tirsan kooxdaas oo ku dhuumaalaysanaya deegaanada galmudug iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka galgaduud sidoo kale waxaa jira dad ka mid ah hogaamiyeyaasha ama hagayaashii kooxdaas runtii waayahan bannaanka ka joogtay galmudug oo la dagaalamaysay oo ahay dadka soo abaabulaya soo kicinaya barakicinaya bulshada dadkaas ee hor socday marin habaabiyey ciidamadii qaybo ka mida duufsaday dad shacaba abaabulay hub u dhiibay oo la dhihi karo runtii dadkaasi waxay ka shaqaynayeen burburka dowladnimada iyo iska hor imaadka shacabkay ka shaqaynayeen tirsigoodu dad u gaarayo ilaa soddon iyo shan soddon iyo lix wejiga koobaad lasoo saari doonaa insha allah in ay yihiin dadka koobaad ee la beegsanayo lagu raad joogo la raadinayo lagana qaban doono logana hortagi lagana hortegi doono waxyaabaha ay ku hayaan
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa fariin muhiima waxauu u diray madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoona ka hadlaya arrimaha doorashooyinka iyo siduu markaa uu kusoo baxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sulebaan alcadaal ayaa ka waramaya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee xilkaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa ka hadlay doorashadii madaxweyne uu maalmo ka hor kusoo baxay xasan sheekh maxamuud oo loo doortay madaxweynaha cusub ee soomaaliya ra-iisul wasaare rooble oo waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey v o eda ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku yimid doorasho xalaal ah oo ahayd midii ugu fiicineed ee dalka ka khasuuntay uuna yahay madaxweynaha soomaali oo dhan isku hayn karaa adduunkana ku hayn karaa uuna soo hogaamiyey dalkan muddo ka hor waxa uu rooble ugu baaqay madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu si deg deg ah wax uga qabto amniga dalka oo uu xusay inuu marayo heerkii ugu xumaa iyo inuu wax ka qabto dhinaca dhaqaalaha dalka isagoo tilmaamay shaqala-aan baahsan ay jirto xilligan kana shaqeeyo sidii kor loogu soo qaadi lahaa dhaqaalaha dalka ra-iisul wasaare roobleh ayaa caddeeyey in talada ugu muhiimsan uu siinayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay tahay inuu isku ilaaliyo ama iska ilaaliyo inuu dalka u yeesho milkiile ama shakhsi si gaar ah awoodda dowladda wax weliba uga samaysta madaxweyne xasan sheekh milkiile dalkan ka ilaali soomaali ay adaygu doorteen nin kale ama nin ku keensaday ma jirto go-aanka adiga iyo ra-iisul wasaarahaaga iyo inta xukunka kula joogta keliya ha idinku ekaato cid kale ha ku aaminin ayuu ku yiri ra-iisul wasaare rooble waraysi ay la yeelatay idaacadda v o eda hadaladiisana waxaa ka mid ahaa xasan sheekh kula taliya waxay tahay milkiila ka ilaali dalkan adaa ka mas-uul ah waa kuu sheegaya mar koowaad mar labaad mar saddexaad milkiile dalkan miska lahan ninku keensada ma jiro soomaali aday ku dooratay dadkii soomaali ay soo dooratay waa xildhibaanadaas xildhibaankiina ugu yaraan na soo dooratay ayuu matalaa oo kun oo soomaali xildhibaankii matalaa soomaali raggii matalay oo xildhibaanadaas ay ku soo doorteen walaalow xasanow wadooyinkii soomaaliya ee ku duntay waxaa ka mid ah milkiile go-aanka adiga qaado iyo ra-iisul wasaarahaaga iyo inta mas-uuliyadda markaas kula hayso cid kale ha ku aaminin
dhinaca kale ra-iisul wasaare roobleh ayaa sheegay in heerka kala duwan ee lasoo maray ama heerar kala duwan ee loo soo maray ka gungaarista doorashooyinkii dalka ka qabsoomay wuxuuna intaasi kusii daray in xukuumaddiisa dadaal xoogan ay gelisay sidii ay uga gudbi lahayd caqabadaha siyaasadeed ee la hordhigay si loo hor istaago dhammaystirka doorashada soomaaliya ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee xilkaarsiinta maxamed xuseen roobleh ayaa mar kale u hambeliyey madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo doorashadii shan iyo tobankii bisha may ka dhacday uga guulay magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo
weli warkaas waxnimo ayaad dhegeysaneysaan dalsan muqdisho somaaliyaadna kala socotaan ee madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu markaas xalay kulan la qaatay qaar ka mid a musharaxiinta oo musharaxiintii xilkii madaxweynaha dalka horena ay ugu wada tirsanaayeen golihii midooda musharaxiinta kuwaas oo kursiga kula tartamay shan iyo tobankii bishaan may laba kun labaiyo labaatan doorasho ka dhacday teendhada fisoon ee magaalada muqdisho dhacyadu ayaa markaasi lasoo bandhigay iyagoo markaa wada fadhiya islamarkaana xaaladda markaa madaxweynaha doorshihiisa uga hambeliyey wararka soomaalida ka baxsanna waxaa ugu waaweyn kheyrtan dhegeystahay madaxweynaha dalka turkiga receyb tayban erdogan weli waxa uu ka adkeysanaya ama uu ku celiyey sida ay ugu soo rujdaan in dalalka finland iyo sweden ay ku biiri karaan ama ay ku biiraan ganshabuurta nato erdogan ayaa sheegay inaysan u baahneen ee uu fuud ku qancisaa in dalalka ay xubin ay ka noqdaan neto waxa uuna si weyn ugu carooday tallaabada dalkan ay ku martigegaraan kooxaha markaasi kurdiyiinta marsi horeysana dowladda sweden ayaa si rasmi ugu dhawaaqday go-aankeeda ah inay ku biireyso neto sidoo kalena finland ayaa horey u sheegtay inay markaa ay dooneyso inay xubin ay ka noqoto gaashaanbuurta neto madaxweyne erdogan waxa uu sheegay in turkiga uu kasoo horjeedo hindisaha finland iyo sweden ay ku biirista gaashaanbuurka neto isagoo ku tilmaamay sweden inay tahay galbeed oo markaasi gabaadka ururada argagixisada siduu hadalku dhigay maalinta isniinta ayay imaanayaan turkiga fuud ka kala socota sweden iyo finland waxay noo imaanayaan boori si ay noogu qanciyaan iga raalli ahaada oo waxaan leeyahay aysan markaa isdaalin oo isdhibin marka hore ma nihin kuwo markaa aqbalaya in kuwii turkiga cunaqabateynta kusoo rogay ay ku biiraan nato sababtoo ah buri markaas gaashaan burtinoto ma noqon doonto urur amni ay waxay noqonaysaa buu yidhi meel ay ku badan yihiin wakiilada ururada argixisada ayuu yidhi madaxweynaha dalka turkiga recep tayyib erdogan warkii subaxnimona waa naga intaan qaadan dhegeysta aad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho ciduu sheego waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel